maalinta la gaaro siddeed iyo labaatanka bisha waxaa la dhisayaa konsolkii magaalada siddeed iyo labaatanka bishaan waxaa la qabanayaa dhismihii golaha deegaanka ee degmada boosoo waxaa laga yaabaa markii la yidhaahdo golihii deegaanka degmadaa la dhisayaa qof walba inuu muxuu ahayde si ugu hoqal taago intaa halka joogtiya intay maqli doontaba konsolkan la dhisaayo golaha deegaanku ma noqon doono kii hore adeer igagey ma noqon doono oday muxuu ahayde wiil gacanta ku wada ma noqon doono waxaan maraynaa ilaa siddeed jeer oo konsolkaa muxuu ahayde marna uusan xilligiisi dhammaysan oo mar walba uu dhammaado muxuu ahayde dhexda isagoo ku jira la kala diray waxa weeye konsolku sidii u ahaa iyo consol muxuu ahayde laga doonayo baan rabnaa inaan u dhisno haddii ilaahay yidhaahdo guddi baa la soo diray waxaa naga go-an inaanu consol dhisno consol cid wax taqaan oo wax tari karta cid dhaqaalo haysata kow iyo soddon shaqaalaha oo shaqaalo dowlad hoose ah qori mayno waxa weeye dadku ha ku talagaleen qof kasta yuu muxuu ahayde aanu isku karaamis eegin qof ganacsi haysta qof aqoon leh qof shaqaalo kale oo muxua shaqa haya qof magaalada wax tari kala la rabaa waxa weeye waa consol magaalada gaadhsiiya magaalooyinka kale